dhallinyaradan oo muuqaal isaga soo duubay gudaha magaalada qansax dheere ee gobolka baay ayaa waxay sheegeen in guddoomiyaha magaaladaas ugu magacaaban maamulka la baxay koonfur galbeed uu dhibaatooyin kala duwan ku hayo dhallinyarada ku dhaqan degmada qansax dheere ee gobolka baay waxay sheegeen in uu ku hayo jirdil iyo xarag caburin iyo dhibaatooyin kale bulshada degmada qasax dheere waxaa toddoba sano iyo in ka badan in ka badan caburis musaafurin hanjabaad cabsigelin xabsi sharci darro ah taasoo u adeegsanayo guddoomiyaha awoodda kursiga guddoomiynimo gobolkiiba may nagtay dhallinyaradii ay insheegada mallay oo insheegada wallahkageeda waa nagdeen dhallinyartii si joogdee may baanan inkahay unosha insheegada degmada laka sameeyahay may base gaare linka beegsada intii degmada loodaan ama insheegada jirdil oo insheegada linka baahanaan kaasoo kahay guddoomiyaha degmada insheegada malan ogol intii ku hadalaan dhibaatada haddii insheegada qof ku hadalu may baa la kulumeey jirdil musaafurin oo deegaanka dhaaf ah intii qof kasta meel raaisu ee maamulkii isku naca mayna loo nacay xoolay dadweynida oo meel raaisu isku dununsadahay may kala saweena cadaalad darro dhaqaale burburyow dhaqaaladii marka degmadii meelka burbur dhibaatooyinka lagu haya dhallinyarada soomaaliyeed ma aha oo keliya midda uu geysanayo maamulka la baxay koonfur galbeed balse dhibaatooyin kala duwan ayaa ka jira deegaanada ay ka taliyaan maamulada ku daaban shisheeyaha duulaanka gardarrada ah ku jooga dalka